magaalada frankfort ee maxkamada ku taalla ayaa maalintii jimcihii aynu soo dhaafnay waxaa ka dhacay xukun iyo weliba dacwado la dhegeysanayay oo muddo ay soo waday maxkamadu dadkan maxkamaddu dacwadooda dhegeysanaysay xukunkana qeybtooda ay ka gaartay waxaa lagu eedeeyey in ay tababar iyo dagaal lasoo qaateen ururka al-shabaab iyo daacishta ka dagaalantay dalkaasi suuriya waxaa kamid ahaa dadkaasi la xukumay oo maxkamaddu markii dambe ay xukun ku riday wiil soomaali ah oo lagu eedeeyey inuu isagu qeyb ka ahaa tababarana lasoo qaatay laba kun iyo labiiyo tobankii ilaa laba kun iyo afar iyo tobankii kadibna dalka jarmalka kusoo noqday wiilkaasi waxaa lagu magacaabaa abshir axmed waa sagaal iyo labaatan jir maxkamaddu waxay ku xukuntay laba sano iyo toban bilood xeraaliyaha ayaa ka codsaday maxkamadda inay xukun dheer ku rido inkastoo wiilkan uu istifaacay oo uu sheegay inuusan dembigaas lug ku lahayn sida la sheegay kadibna waxaa dhacday in xukunkaasi lagu xukumo labada sano iyo tobanka biloodna dhalasho jarmal ayuu haystay waxaana uu ku dhashay abshir axmed magaalada muqdisho waxaa marka lagu eedeeyey inuu ka tirsanaa tababarna la soo qaatay waa al-shabaab ha kooxda ka dagaalanta al-shabaab ee dalka soomaaliya ee koonfurta soomaaliya u badan ayaa lagu eedeeyey islamarkaasna inuu tababar la soo qaatay waxaa sidoo kale nagu xusay in uu qeyb ka ahaa xitaa tababarka markuu dhamaystay dagaalo inkastoo aan la cadayn goobaha uu ka dagaalamay isagoo banaanka jooga ama dibadda jooga miyaa ee maxkamadayntiisu ay dhacaysay mise waa la qabtay oo xabsi buu ku jiray muddadaas maxkamaddu faahfaahin dheeraada kama aysan bixin isaga warkiisana wuxuu soo baxay dhowaan kadib markuu dalka jarmalka kusoo noqday laba kun iyo afar iyo tobankii dabcan qofka markii falalka argagixisada oo kale lagu soo eedeeyo xabsi guri ama banaanka ma uu joogi karo waa la xirayaa kadibna dacwadis ayaa soconaysa looyra ayuu qabsaday isagu waa uu dooday laftirkiisu eedeytaasi dhinac buu isaga tuuray laakiin xeraalintu waxay ku candacootay in uu ka tirsanaa islamarkaasna tababaro soo qaatay cadeymo fara badanna ay soo bandhigeen isagoo la sheegay inuu tababaro badan soo qaatay sanadii laba kun iyo labiiyo tobanki ilaa laba kun iyo afar iyo tobankii laakiin wax kaloo intaa dhaafsiisan maxkamaddu ma aysan soo bandhigin muddada eelagu xukumay elabada sano iyo bilaha ah marka loo eego qof lagu helay dembi argagixisanimo ah iyo inuu koox argagixiso ah oo dunidu ay argagixiso u taqaano ka mid ahaa tababarna la soo qaatay aad buu u yaryahay waktigaasi marka waxay u eg tahay sida aan ka fahmayo in cadaymo buuxa loo waayey ama isdifaacii iyo dafiraadii uu sameeyey isagu ay meelmar u noqotay dembigan waxaa loo qaadan karaa mid inta badan eedeymihii loo soo jeediyey qeybtood aan cadaymo ku filan loo helin islamarkaasna lagu eedeeyey in uu tababar la soo qaatay kadibna uu dalka kusoo laabtay oo muwaadin jarmala uu ahaa inkastoo dhalashadiisa hore ay ahayd soomaali kuna dhashay magaalada muqdisho laba sano iyo toban biloodna lagu xukumay sidoo kale warbixinta waxay xustay oo maxkamaddu ay sidoo kale lagu soo bandhigay rag kale oo ka tirsanaa ururka oo iyagu laftirkoodu lagu qabtay dalka jarmalka oo ka mid ahaa nin turkiya oo isna tababar la soo qaatay ururka daacish marka ma sheegtay maxkamaddu marka muddadaasi xarigga ah uu soo dhammaysto kadib waxa laga yeelayo may taas weli lama faahfaahin go-aanka keliya maalinta jimcihii ay gaartay maxkamaddu in labada sano iyo tobanka bilood lagu xukumay marka laga soo tago in lagu eedeeyey in uu shabaab ka tirsanaa tababarna la soo qaatay dagaalana kala qayb galay ma jiraan eedeymo kale oo la xidhiira in gudaha wadanka uu wax ka maleegayay oo kale taas eedeyntaasi ma aysan soo jeedin laakiin waxaa ku jirtay dacwadda inuu ka tirsan yahay urur xag jir ah tababarna la soo qaatay uuna ka mid ahaa taasoo dadka uu ku dhex jira khatar uu ku abuuri karo xitaa taas la-aatigeed ayaa dacwaddan loogu soo ogay xeeraalintuna ay u codsatay in wakti dheer la xukumo si looga badbaadiyo dadka kale jaaliyad fara badan oo soomaali ah baa ku dhaqan waddanka jarmalka sidee bay u arkaan in qof iyaga ka mid a oo dhalashadii jarmalkana haysta edembi argagixisanimo ah lagu soo ogo arrintan waxay soo baxday xukunkan markuu dhacay dadka inta badan jaaliyadda lama aysan socon kiiskan inta uu socday laakiin markii xukunku dhacay oo baahinta qaybtoo laga sii daayey ayay ku baraarugeen laakiin kama aysan hadlin jaaliyaddu arrintan oo kale marka ay way saameyn kartaa maadaama la yidhi qof soomaaliya oo wadankii tagay oo tababar lasoo qaatay urur xag jira saameyn buu ku yeelanaya cabsi badanna way muujinaysaa maadaama ay isku soomaali yihiin taas laftirkeeda dhibaato waa inay keeni karto waa macquul